Haweenka barakacyaasha ee ku nool qaar ka mid ah kaamamka magaalada Beledweyne ayaa si isku tashi ah u nadiifiya goobaha muhiimka ee magaalada. Goobaha ay nadaafadda ka sameeyaan ayaa waxaa ka mid ah buundada Nuur Xawaad, suuqa xoolaha, daraawiishta iyo suuqa khudaarta ee ku yaala xaafadda Buundaweyne ee magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa raadiyo beerulo uga warramay shaqada ay qabtaan, iyagoo codsaday in laga caawiyo qalabkii ay ku shaqayn lahaayeen.
Waxaan ku noolnahay kaanka gabooyaha. Waxaa waaye meelahaan hahaaqnaa, qashinkaan gurbinaa, maaragtaahay meesha oo buundada iyo meeshii oo nadaafadda ay u baahan tahay oo dhan aan ka shaqaynaa. Buundada iyo meelahaasaan ka shaqaynaa, nuur xawaadaan ka shaqaynaa, meesha oo qashin yaalo oo dhan iyo kaanka iyo meel kasta meeshii oo qashin yaalo oo dhan baan ka shaqaynaa. Waxaan maaragtaahay oon ku hagaajino ma hayno. farahayna iyo jawaanahaynana ku xaabinaa marka saasaa jirto dowladda hoose waxaan ka codsanaynaa inay fargeedo iyo wixii wax lagu qaadaya iyo wixii wax lagu hagaajinayo nuurka kusoo saaraya ayna siido shaqada waxaan nagu dhaliyay ina maaragtaahay carradu ay kala daadsan tahay ay sidu sidii hore ayna ahayn oo wixii qashina magaalada magaaladayna ay tahay oo wixii qashinahoo maaragtay meel yaallo dhan aa nuurkeeda ina soo saarna aan rabno wixii lagu qaadaya iyo aan ka codsanaynaa magacayga waa kalsoon xaraar cadow waxaa deganahay gabooyo wan waxaa ka shaqaynaa nuur xawaad ilaa iyo daraawiishta cidna ma taakulayso dowladda ma taakulayso hay-ad kaleetana ma taakulayso waxaa ka codsanayna dowladda dhexo na siiso qalabkii lagu habeynayay gaarigacanyo badiilo fargeedayaal annagana shaqadaas aa sii wadno annagana isxilqaana shaqada u qabanaa cidna ugu taakulaysana ma lahan dowladda hoose xagga taa ka codsanayna aan qalabkii lagu habayn lahay ay noo keento toban iyo shan sana waa degannahay kaamkaanu barakacyaalaa nahay waa isxildhaannay qabkaan shaqa waaynay oon shaqadii kaamkii shaqa ka waaynay xaaqimo iyo waxaan qaadanay qashin qashinkaan qaadanay saan shaqadoon u noqono oo nafad wadaacda aan soo xaaqnay ilaa suuqa ereyga oo is arag suuqa ereygaa taqaaniin ilaa dabageed ilaa suuq daraawiishta ilaa wax ankasta laamiga waa xaaqnaa annaga oo gaajo ay noo geysay maasha allah waryahayna xawluul aniyaa noo imaatay oo nala kaalmaysay oo annagoo mal xaaqayna noo timid magaalada soo celin birac magaalada soo celinay biracdiyaa aragnay qashinka aragnay annaga shaqadoonaan bahayn waa iska xaaqaaqanay oo loo keenan waxaan ku qabsan lahayn shaqadan badiilkii sida baadiyaashii sida garaafadka gacmaal gashanaya waa dayacannahay ilaa moogtahay annaga waxaan baahana annagoo xaarka iyo qashinka waxaas gacanta ku jirno baahi noo geysay ololaha nadaafadeed ee ay isku xilqaameen haweenkan ayaa door ka qaadanaya horumarintii bilic soo celinta magaalada Beledweyne